war ka soo baxay maamulka gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu cambaariyey islamarkaana loogu soo horjeestay howl ay hayadda aqoonsiga diiwaangelinta dowlada federaalk ka wadda gobolka kaasoo ay ku diiwaangelinayso mashruuca doorashada qof iyo codkii loogu sheegay tani ay maamulka tilmaamay inay tahay mid aan waafaqsaneyn shuruucda ay dejisteen islamarkaana ay halis weyn ku tahay xasiloonida gobolka maamulka ayaa sidoo kale hay-adda ku eedeeyey inay ka shaqaynayso kala qiimaynta bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan isagoona ka digeysay socashada howlahaas waxa uu ku guudeen wixii cawaaqib xumo ee ka dhashay mashruucan diiwaangelinta ah ay mas-uuliyaddeeda qaadan doonto hay-adda mashruucan loogu yeeray doorashada qofka codka ayaa waxay weli ka soconayaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka si kastaba ahaatee maamulka hirshabelle ayaa u muuqda inuu kasoo horjeeda doorashada waxay ku sheegeen qofka codka ee uu magaalada muqdisho ka wado xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyadoona maamulkan uu degniin u daray hay-adda arrimahan ka wada gobolka hiiraan